waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
waxaa caawa lagu wadaa inuu si rasmiya u bilowdo koobka kubadda cagta ee qaramada qaaradda yurub kaa oo ku astaysnaa laba kun iyo labaatanka laakiin dib u dhac muddo hal sana uu ku yimid kadib xanuunka sida daran u aafeeyey guud ahaanba dunida ee covid sagaal iyo toban koobkan qaramada qaaradda yurub oo ay ka qaybgeli doonaan ilaa iyo labiiyo soddon xul ayaa waxaa loo qeybiyey ilaa iyo lix gruub iyadoona lagu kala ciyaari doono markii ugu horreysay koob iyo toban garoon oo ku kala yaala koob iyo toban magaalo oo qaaradda yurub ka tirsan gruubka koowaad ee gruub e waxaa ku wada ballansan xulalka turkiga talyaaniga welles iyo switzerland gruub b waxaa ku jira denmark finland belgium iyo ruushka halka gruubka siina ay ku wada ballansan yihiin xulalka netherland ukrain austria iyo sidoo kale waqooyiga macedonia gruubka d waxaa ku wada jira xulalka england croatia scotland iyo czech republic halka gruubka ina ay ku wada ballansan yihiin xulalka sbain sweden poland iyo slovakia gruubka ugu dambeeya ee gruub f ayaa waxaa ku wada jira xulalka hungary portugal faransiiska iyo germany haddaba iyadoo sanadkan ay ka qaybgelayaan xulal waaweyn islamarkaana ay kasoo muuqan doonaan ciyaartooy aada u tayasaraysa waa kay gruubka ugu adag ee lagu tilmaami karo gruubka dhimashada tartankan waa kan maxamuud cabdulqaadir jamuuni oo falanqeeya arrimaha ciyaaraha oo aan wax ka weydiiyey waxaa la filayaa in si toosa loo ambaqaado yurow laba kun iyo labaatan oo sanadkii hor lagu ballansanaa in la qabto waxaana loo baajiyey karoonaha dartiisa sanad kadib kubadda cagta waxay kusoo gudaraysaa markale in la baawado tartanka labaad ee ugu yar adduunka ee yurub walahi gruub ugu adag hadda wuxuu noqon karaa gruubka ugu dambeeya oo ay ku wada jiraan xulalka faransa jermal portugal keliya hungary aa la dhihi karaa xoogaha gruubkaas way ugu jilcan tahay laakiin inay iska hor imaadaan faransiiska iyo jermalka iyo burtuqiiska oo isku gruub ah waxay noqonaysaa sheekadooda sheekada ugu adag waana gruubka dhimashada hadda gruubka la dhihi karo tartankaas sababtoo saddexdaas xul oo ciyaaryahaano muhiima ay ugu jiraan faransiiska oo koobka adduunka qaaday burtuqiiska oo difaacanayo yuurowga iyo sidoo kale xulka jermalka oo ah guulaystayaashii koobkii adduunka ee laba kun afar iyo tobankii waxaa jira ciyaartooy fara badan oo waaweyn oo la filayay in tartankan ay kasoo muuqdaan laakiin hadda aanay macquul noqon karin inay tartanka ka qayb galaan kadib markii macallimiintoodii aanay ugu yeerin ka qayb qaadashada xulka halka qaarkoodna dhaawacyo uu soo gaaray haddaba yaa ka mid a xidigaha dhaawacmay iyo kuwa aan loo yeerin ee tartankan seegi doonaa waa kan maxamuud mar kale wallahi si lama filaana ciyaarahan waxaa ku seegi doona ciyaaryahano uu ku jiro ibrahimovich oo markii dambe kusoo laabtay xulkiisa laakiin haddana nasiib daro dhaawac ayaa looga saaray daafacii liverpool virgil vandage ayaa seegi doona ciyaaraha yurowga waxaa shaki weyn la gelinayaa difaaca manchester united xidig lagu magacaabo harry mcguire halka kuwa qarankoodii iyo kooxoodii la filayay inay wax u qaban doonaan ay seegeen kuwo kalena macalimiinta ayaa go-aansaday waxyaabaha ugu waaweyn hadda laga soo calaamadeyn karo waxay tahay xulka qaranka sbain aysan matalaynin ciyaartooy real madrid ka tirsan oo ugu weynyahay kabtankii kooxdaas iyo xulkan soo maray ee sergio ramos ciyaaryahankii ugu fiicnaa ee garabka madrid la dhihi karay labadii sana ugu dambeysay asensio lucas vasquez oo dhaawac ku seegi doona arrintaas oo wax badan shaki gelisay xulalka sidoo kale bascowits oo sbain ka tirsan ayaa karoona laga soo sheegaya isagana inuu seegi doono ay u badan tahay marxaladahaas ayaa noqdeen marxaladihii ugu hadaleynta badnaa iyo ciyaartooydii ugu muhiimsaneed ee xulkaasi hadda ka maqan si kastaba tartankan ay ka qaybgelayaan labaiyo soddonka xul ee ka socda qaaradda yurub ayaa markii ugu horreysay waxaa lagu kala ciyaari doonaa koob iyo toban magaalo oo ka tirsan qaaradda yurub waxaana tartankan uu socon doonaa inta u dhexaysa koob iyo tobanka bishan juun ilaa iyo koob iyo tobanka bisha julaay ee soo aadan waxaana kulanka furitaanka caawa ku wada ballansan xulalka turkiga iyo talyaaniga oo ku ciyaari doona garoonka olymbico ee magaalada roome ee caasimada dalka talyaaniga wararka ciyaaraha s b s muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho